alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllahu wslm wbaaraka clى cabdihi warasuulihi muxamadi wclى aalihi wصaxbihi wslama tasliima kaiira can caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey caaisha qaalat anahaa qaalat inay tidhi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى اllahu alayhi waslama yasilu waxbaa ka horeeya waynu ahrina ka wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yaqsilu mid maydha almaniya manida ayuu maydhi jiray uma dabadeetana yakhruju wuxuu u bixi jiray ila salaati salaada fii dalika athawbi maradaas uu maydhay ayuu salaada ugu bixi jiray wa ana aniguna anduru walxaal buu u bixi jiray ana anduru anigu aan eegaayo ilaa ahari alghasli raadkii maydhiga fiihi ay fi thawbi marada xaal uu ku sugan yahay muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walimuslimin muslimka waxaa u sugnaaday laqad kuntu waxaan ahaa ayay tidhi caaisha radia allahu canha afrukuhu mid ka jajabisa oo ka burburisa min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam afrukuhu mid manida ka burburisa ayaan ahaa min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam marada rasuulka ilaahay farakan burburin fa yusallii fiihi dabadeeta wuu ku tukin jiray wuu ku tukan jiray wa fii lafdin ay wajaa waxa ku yimi fii lafdin lafdi lahu ay limuslimin muslim u sugan laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid ka xoqda manida yaabisan xaalo uu yahay mid qallalan bidufri ciddidayda ayaan kaga xoqi jiray min thawbihi ay min thawbi nabiyi sala allahu calayhi wasalama marada rasuulka xadiidkani walaalayaal waxaa loo deliishaday aada alxadiid waxaa loo deliishaday calaa tahaarati almaniy manidu inay tahay mid daahira sidaana waxa qaba bacdu ahli lcilmi min ahli lmadaahib madhabu ashaaficiya iyo madhabu alxambaliya ama alxanaabila waa sida uu qabo waay waxaana markaa ina tusinaya inuu daahir yahay jajabintaay waxa weeye ka jajabinaysay kiisa qallalan ama markay qallalantahay burburinta ay burburinaysay ee dabadeeta sidaa ay ku waxa weeye intaa ay ku kaaftoomaysa waayo markay burburisay inay biyo raacisay meesha kama muuqato hadday nijaas ahaan lahaydna burburintaa keligii kumay filaateena in biyo la raaciyo ayaa laasim noqon lahayd waata kale waxaaba soo aroortay oo riwaayad kale ay sheegaysaa annahaa kaanat taxutu lmaniya min thawbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wa huwa yusalli ee rasuulku isagoo tukanayo salaadba ku jira calayhi salaatu wasalaam inay maridiisa waxa weeye manida ka xoqaysa caaisha taasina waxay sii caddaynaysaa inaanay nijaas ahayn waayo hadday nijaas ahaan layd rasuulku inuu nijaastaa suuliyo wuu u degdegi lahaa sidii dhaqankiisa iyo hadyigiisuu ahaa sala allahu calayhi wasalama adilada kalena aynu ku hayno haddii la yidhaahdo waxaa dhici karta inaanu ogeynna haddii xataa rasuulku aanu ogeyn sala allahu calayhi wasalama waa la ogeysiinla waa loo waxyoonla sidii markii kabaha uu xidhnaayo kabaha nijaasadu ay ku taallay oo malakul jibriil ugu yimi ee uu ugu sheegay kabaha inay nijaasi ku taallo dabeetana uu isaga bixiyey ayaa loo ogeysiin lahaa calaa kullin waa daahir weeye sida raajixa ah ee manida bani aadamku maxaa haddaba loo maydhay ilaan riwaayadaa hore waxay sheegaysaa wuu maydhi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay ahlucilmigu yidhaahdeen in markaa la maydhaa ka dhalan mayso inay nijaas tahay waayo waxaynu naqaanaa waxyaabo waxa weeye dee daahirahoo layskuba waafaqsan yahay xataa tahaaradoodu haddana la maydho soo maha dhooba imanka hadday kugu bado waad iska maydhaysaa soo maha ma inay nijaas tahay darteed baad isaga maydhaysaa maya waad iska nadiifinaysaa markaa loo maydhi maayo manida marka la maydhayo inay tahay nijaas ee waxa loo maydhayaa liistiqdaariha inay tahay dee waxa weeye wax mustaqdarahoo maaragtay qofku uu iska nadiifinayo iskana ilaalinayo waxaa kaloo loo intaa lagu dari karaa haddii manidu ay qoyan tahay waa la maydhayaa oo biyaa loo isticmaalaya si istiqdaarkaa looga suuliyo markaa marada haddii ay qallashana aayar baa waxa weeye cididiyo wixii la mida marada lagaga xoqaya intaasaa ku filan qolyaha xanafiyada iyo maalikiyadu iyagu waxay qabaan inay markaa nijaas tahay waxyaabo markaa ayaanay soo arooriyeen waa laga jawaabay adigu wax daliilahoo cad oo sheegaya inay markaa manidu tahay nijaas ma jiro qaacidaduna waxay tahay alaslu fi lashyaai alطahaara ashyaada waxaa asal u ah alطahaara inay daahir tahay deliil sheegaya inay nijaas tahay in la helo mooyaane laqad kuntu axukuhu waxaan ahaa mid ka xoqda yaabisan manida ayaan xoqaaya yaabisan xaalo uu qallalan yahay bidufri ciddidaydaan ku xoqaaya min hawbihi maradiisa ayaan kaga xoqay waxaa kaloo laga qaadanayaa caaisha radia allahu canhu fadligeeda iyo siday ugu dadaalaysay khidmada iyo shaqada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasina waxay noo sheegaysaa dumarku inay arrintaa kaga daydaan oo raggooda had iyo jeer ay markaa u shaqeeyaan oo ay ku dadaalaan inay markaa gurigiisa iyo dharkiisa iyo cuntadiisa iyo waxyaabihii la midka ah ay u hagaajiyaan ay ugu dadaalaan waay qaala wacan abisamxi radia allahu canhu qaala waxaa laga wariyey saxaabiga abisamxi la odhan jiray waa mowlaa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama waa kii rasuulku xoreeyey rasuulkan uu shaqayn jiray magiciisana iyaad waa lagu sheegay hal xadiid buu wariyey baa la yidhi oo waa kan wa can abi samxi radia allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala nabiyu nebigu wuxuu ihi sala allahu calayhi wasalama yuqsalu waa la maydhayaa min bowliljaariyati inanta kaadideeda waa la maydhaya wa yurashu waa la rushaynayaa min bowlilghulaami kaadida inanka yarna waa la rushaynaya markaa siiqada uu yaallaa waa siiqat lkhabar laakiin waxa weeye amar baa looga jeedaa wa waa khabarun yuraadu bihi lamr yacnii kaadida inanta hala maydho kaadida inanka yarna hala rusheeyo weeyi akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa soo saaray iyo wanasaa'iyu wa saxaxahu waxa saxiixiyey alxaakimu xaakimna uu saxiixiyey waxaa kaloo markaa xadiidka saxiixiya aimo kale oo ahlulcilmigii hore ka mid ah alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey alimaamu lbukhaarina waxaa laga soo raray inuu yihi xadiidkani waa xadiid xasana waay arrinta ku saabsan markaa inanta yar iyo inanka yar kaadidooda in sidaa loo kala tafriiqiyo midna maydho midna la maydho midna la rusheeyana xadiidkan oo keligii sheegi maaya xadiid kale ayaa ku soo aroortay oo xadiidkanna shawaahidu noqonaysa waxaa ka mid ah xadiidka cali bna abi aalib ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala fi radiici yundaxu bowl اlghulaami wa yugsalu bowl اljaariya wuxuu rasuulku ka yidhi markaa radiica ilmaha yaree la nuujinayo kaadida ka inanka ana waa la rushaynayaa inantana waa la maydhaya qataada oo warinaya xadiidka wuxuu yihi haada إida lam yطcama طacaama faإida طacima gusila jamiica waxaa kaloo ka mid ah shawaahidiisa xadiidka umulfadli lubaaba bintulxaaris baa la odhan jire ay warinaysee ay sheegayso alxuseyn ibnu cali radia allaahu canhu inuu rasuulka dhabtiisa ku fadhiyey dabadeetana wuu ku kaaji oo isagoo ilmo yara waxaan ku idhi bay tidhi mare aan kuu keeno ee guntiga iska fur si aan kuugu maydho marana aan kuu keena aada sii xidhnaata intaan kuu maydhay faqaala inamaa yugsalu min bowli اlunha wayundaxu min bowli اdakar dabeete rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi maya ee kaadida dhadiga waa la maydhayaa tase labka waa la rushaynayaa uun xadiid kaleo markaa saxiixeynka ku soo aroorayna ilmo yar inan yar baa rasuulka ku kaajay dabadeetana kaadidiisii biyuunbuu sidaa ugu rusheeye ma maydhin saddexdaa xadiidee hore xadiidka abu samxiya labadaa hore aynu sheegnay ee shawaahidda u ah saddexdaba saxiixulmusnad buu ashaykh muqbil ibnu haadi alwaadici ku soo aroorinaya saddexdubana waa axaadiid sugan weeye waxaa axaadiidtaa laga qaadanayaa oo masalada koowaad ay tahay in waxa weeyaan ilmaha yar ama ha labaad ama ha dhadignaadee kaadidiisu ay tahay nijaas labadaba horta kaadidoodu waa nijaaso qabso waay labadaba kaadidoodu waa nijaas weeye waxaa kaloo laga qaadanayaa marka ay kaajaan ama cid ku kaajaan in inantiina kaadideeda caadi loo maydhayo sida nijaasaadka kale loo maydho inankiina la rushaynayo waay arrintaasina waa goorma waa marka ay waxa weeye aanay cuntada weli gaadhin ee caana yaqaanka ay yiin ee caanaha un markaa ay jaqaan ee nuugmadaasi ay ku nool yihiin ma faante taasi diidi mayso in mararka qaar markaa malab oo kale ama wax yaroo macaan ama timir ama wax yaroo kale in la siiyo ma diideyso waxaa loo jeedaa waa marka cuntadooda rasmiga ahi ay tahay naaskaa hooyadooda ay jaqayaan taasina waxaabay ku soo aroortay xaadiidtaa tilmaamaysa oo xadiidkaa caliye horeynu sheegayno qaala fi radiici buu yidhi qataada oo ruwaadda xadiidka ka midna uu fasiro wuxuu ihi haadaa idaa lam yacama acaam waa markaanay waxa weeye cuntada cunin ayuu yihi markaa waay axaadiidta qaarna way sheegaysa waayahay haddii la isweydiiyo maxaa loo kala tafriiqiyey oo sharcigu u kala saaray kaadidii inanta yar iyo kaadidii inanka yar wallaahu aclam xikmadda ku jirta ama aynu garanna ama yaynaan garanna sidaa sharcigu inoo sheegaya waa inaynu raacno itibaac baa horta ina saaran taasi waa mid ta kale ahlulcilmiga qaarkood waxay sheegeen waxyaabo labada kaadiyood ay ku kala duwan yihiin oo ibnulqayim oo kale iclaamu lmuwaqiciinka saddex arrin buu ku sheegaya waa ta koobaadee waxay ku kala duwan yihiin baa la yidhi inanka yar had iyo jeer waa la qaadqaadaa oo qofkii u yimaadaaba dee sidaynu aragnay allama hebel baa caynkana uu la boodaa dabadeeto dee markuu la boodana waxaa ka dhalanaysa inuu qofkii hadduu doono ku kaajo soo maaha sidaa rasuulkaba ay ugu kaajayeen sala allahu aleyh wasalam aye dee dadka kalena ugu kaajayeen markaa haddii la ydhaa ha la maydho mar kastoo uu ku kaajo dadka halkaa mashaqo iyo culays baa ka dhalan lahaa si mashaqadaa iyo culayskaa meesha looga saaro ayaa sharcigu ina yidhi rusheeya u inanti laakiin iyadu sidaa maaha oo aada looma qaadqaado soo maaha aada hee looma qaado axyaanan haddii la qaaday qofka ku kaadadana dee waa la yska maydhi karaaoo iska maydhisteeda culays badani ka dhalan maayo wejiga labaad waxaa la yidhi inanka kaadidiisu dee dalool yar bay ka soo baxaysaayoo waxa dhacda inay faafto oo ilmaha yar markuu talleejiyayo waxaa dhici karta kaadidii inuu meelo badan gaadhsiiyo soo maaha oo tiriro kaga siiyo ya oo dabadeeta loo baahdo waxa weeye meelo fara badan in dee haddii allaba kuu runaya laga nadiifiyo laakiin inantu way ka duwan tahay iyadu meel qura ayuunbay waxa weeye ku shubaysaa waxaa kaloo ahlulcilmigu ay sheegeen arrin saddexaad waxay idhaahdeen raggu uu ka kaadi uu ka kaadi kulul yahay dumarka kaadida raggu waxa weye waa kulayl kulaylkaasina waxyaabihii kaadida ku jira ama dhibaatooyinkay wadatay wax ka mid a ayuu meesha ka saarayaa u khafiifinaya soo ma aragti sidaa awgeed baa la yidhi inankaa yar kaadidiisa hala hala rusheeyo inantuna loo yidhi waxa weeye hala maydho adigu calaa kulli xaal waxyaabahaasay ahlulcilmigu sheegeen xikmaddana ama aynu garana ama ayaynaan garanin inaynu waxa weeye sidaa loo raaco ayuunbaa waajiba waxaa kaloo aynu sii caddaynaynaa marka la yidhi inanka yar kaadidiisa waa la rushaynayaa taa macnaheedu ma aha inay daahir tahay ya ma aha macnaheedu inay daahir tahay waa nijaas wey laakiin waa nijaas mukhafafo ahoo sidii loo daahirinayay unbaa la yidhi sidaa iska fudud ee rushayntaa una loo daahir qaala wacan asmaaa binti abi bakrin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey saxaabiyadaasi waa caaisho walaasheedii ya in badan bay noolayd baa la yidhi boqol sanay gaadhay baa la yidhi waxay haddana dhimatay iyadoo aanu ilig ka dhicin caqligeeduna aanu isbedelin iligna aanu ka dhicin soo ma aragtid waay inankeedii markii xajaaj dilay wax yar kadib bay dhimatay baa la yidhi wacan asmaaa binti abi bakrin radia allahu canhuma ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi fii dami lxaydi ay fii shani dami lxaydi arrinka dhiigga xaydka wuxuu ka yidhi kaasoo yusiibu haleelaya athawba marada haleelayo macnii marada maraya wuxuu ka yidhi taxutuhu way xoqi doontaa uma dabadeeta taqrusuhu waxay ku duugi doontaa bilmaai biyo ayay sidaa ugu duugi doontaa uma dabadeetana tandaxuhu way maydhaysaa ay tagsiluhu way maydhaysaa waxaa kaloo lagu fasiray uma tandaxuhu dabadeeta way sii rushaynaysaa biyay sii raacinaysaa uma dabadeetana tusallii fiihi way ku tukanaysaa maradaa sidaa ay u daahirisay muttafaqun calayhi xadiidka markaa suuradu u yaallaa waa suuratu lkhabar soo maaha laakiin yuraadu bihi alamr waa khabarun yuraadu bihi alamr yacni ha xoqdo oo waxa weeye biyaha ku maydho oo dabadeeto sidaa haw suulisa weeye nijaasada noocaas waay xadiidkani ikhwaani wuxuu daliilu yahay dhiiggan la yidhaahdo damulxayd ee dumarka asiibaa inuu nijaas yahay waa nijaas weeye jidhka haddii uu ku dhaco iyo marada haddii uu gaadhoba waa nijaas inuu xaydku nijaas yahayna waa muttafaq ama waa ijmaac bayna ahli lcilm ahlulcilmigu waa mid ay isku waafaqsan yihiin waa mas'alo mas'alada labaad ee xadiidku inoo sheegaya waxa weeye kayfiyatu tahiiri thawbi min dami lxayd sida marada looga daahirinayo dhiigga xaydka weeye oo sidee looga daahirinaya marka hore waa laga xoqaya waayo cayn nijaasa caynteedu nijaasta meesha ku taalla si markaa caynta nijaasta meesha looga saaro ayaa laga xoqaya biyaa dabadeeta haddana sidaa loo marmarinaya loogu duugaya si biyuhu ilan wuu qabsanayaa maradii ama halkii uga si biyahaasi ay u dhex galaan oy waxa weeye uga soo saaraan halkii uu qabsaday uga soo jaraan kadibna biyaa la sii raacinaya soo ma aragtid marka adigu waxa lagama maarmaana in meeshii laga xoqo oo dee laga jaro eegdhiiggii meesha laga jaro iyo in laga maydho oo haddii aan laba kuu roonyo biyo la sii raaciyo labadaasiba waa laga maarmaan soo ma aragtid labadaasiba waa lagama maarmaan in labada la ysu raaciyo marka maradii waxa weeye sidaa looga maydhe looga daahiriyana haweenaydi markaa way ku tukan karaysaa way ku tukan karaysaa masalada labaad aynu baraarujinaynaa waxay tahay dhiiggii xaydka la geray laakiin bal waxaad ka warantaa bal haddaa dhiigagii kale ka waran dhiigagii kale ama dad ha ka yimaadaan ama waxyaabo kale ha ka yimaadaan masaladaasi waa masale hadal badani ku jiro akaru ahlilcilmi waxay mareen haddaanay dhammaantood macnihii ahlulcilmiga akarkoodu waxay mareen inuu dhiiggu nijaas yahay sidaa dhiigga xaydku nijaasu yahay baa dhiigga kalena nijaasu yahay ama dhiig dad ha noqdo ama dhiig xayawaan ha noqdo ama dhiig xoolo ha noqdo ama wuxuu doona ha noqdo ma garata ahlulcilmi badan baana masalada ijmaac ku soo raro ibnu xasm uu ka mid yahay oo abuu cumar ibnu cabdilbar uu ka mid yahay oo ibnu rushdi uu ka mid yahay oo nawowi uu ka mid yahay oo cayni uu ka mid yahay oo kayrkood ka mid yahay a'immadaas aynu tirinay oo kala wadaa madaahiba ayaa ijmaac ku soo raray marka afarta madhaba inuu dhiiggu nijaas yahay bay qabaan soo ma aragtid waay haddii la yidhaahdo culimmadaas waxaa dhici karta ijmaaca inay soo kala rareen oo siday tusaale ahaan u kala horreeyeen ijmaacay usoo kala guuriyeen oo kii dambe markuu arkay kii horeo ijmaaca soo raray isna uu soo raray waxaa la odhanayaa imaamu axmed bay ka soo aroortay isagana inuu ijmaac soo raray oo waxaa laga wariyey imaamu axmed inuu yidhi innahu lam yakhtalif almuslimuuna fi ddami muslimiintu iskumay khilaafin dhiigga yacnii inuu nijaas yahay ha dhiiggu inuu nijaas yahay muslimiintu iskumay khilaafin ibnu taymiya sharxulcumdaa kaga soo raraya marka hadalkaa imaamu axmedna ijmaaca la soo raray ayaad mooddaa inuu aada u quweynayo bacdu ahlilcilmi waxyaabana horta jumhuurku way deliishadeen oo waxyaaba ay deliishadeen baa jira waxyaabahaasoo markaa la odhan karo kuma cadda dhiiggu inuu nijaas yahay bacdu ahlilcilmi oo hadal ka keenay baa jira masaladaasoo aada iyo aada uga hadlay waxaa ka mid ah ahlulcilmi mucaasiriina wadaadkii shawkani la odhan jiray iyo sidiiq xasan khan iyo alimaamu alalbani iyo asheekh moxamed ibnu cuthaymiin iyo ahlulcilmigaasi waxay maraan iyagu inaanu dhiigu nijaas ahayn kaa dee xaydka mooyaane aad baanay masaladaa uga hadlaan oo waxay dhahdeen wax daliiloo cad oo tilmaamaya inuu dhiigu nijaas yahay baan jirin ijmaacaa la sheeganaya maxaa ka yeelaysaan baa la yidhi o ijmaacaana hadal bay ka keeneen oo waxay dhahdeen masalada ijmaac kuma jiro oo waxaa ka soo arooray saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi calayhim qaarkood iyagoo markaa dhiigdee waxa weeye uu ku sugan yahay ama dhiig leh inay tukadeen haddaynu dhowr tusaale isxasuusino cumar ibnukhadaab isagoo salaadii ku jira oo dadkii tukinaya waa tii toorida lagu dhuftay soo maha waxaa sugnaatay isagoo dhiiggu ka butaacaya inuu salaaddii iska sii watay waxay idhaahdeen haddii dhiiggu nijaas ahaan lahayo sida kaadidoo kale u ahaan lahaa ama sida nijaasaadka kale dee salaadda ma sii wateena inuu ka baxo uu isa soo daahiriyu ku dadaalin cid saxaabada ku khilaaftay oo tidhi nijaasi iyadoo kugu taallaad sii tukanaysayna lama hayo waxaa kaloo ka soo aroortay cabdilaahi binu mascuud qudhiisa intuu geel gowracay iyadoo uuskii iyo dhiiggeedii uu faraa ku leeyay oonu iska maydho inuu iska tukaday ayaa isagana ka soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay nin saxaabi ah oo waxa weeye gaadh ahaa oo rasuulka iyo saxaabada ilaalinaya inay gaaladu leebab waxa weeye ku soo tuureen oo isagoo dhiiggu markaa hawda ka hayo uu iska tukanayey soo ma aragtaan aharkaana inkasta oo ahlucilmiga qaarkood ay daciifiyeen haddana imaamulalbaaniya way quweynayeen marka adigu calaa kulli xaal aahaarta noocaasa ayay soo arooriyeen alimaamu alalbanina silsilat alaxaadiid asaxiixa waxaan filaya xadiidka raqamkiisu yahay saddex boqol inuu ahaa halkaasaa aada iyo aada ugaga hadlaya masalada baxhi nafiisa ayuu halkaa markaa ku leeyahay waay qaala wuxuu yihi wacan abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaalat waxay tidhi khawlatu saxaabiyadii khawlo la odhan jiray waxay tidhi khawladaasi khawla bintu yasaar weeyi sida bacdu ahlilcilmiba ay baraarujiyeen yaa rasuula allaahi rasuulka ilaahayow fain lam yadhab haddii aanu tegin addamu dhiiggu haddii aanu tegin oo macnii raadkiisu aanu tegin ka waran maxaa markaa qofkii saaran waay qaala wuxuu uhi yakfiiki lmaau biyo ayaa kugu filan inaad biyo ku maydho ayaa kugu filan oo walaa yaduruki ku dhibi maayo aharuhu raadkiisuna ku dhibi maayo raadkiisa waxaa looga jeedaa markii la xoqay sidaynu soo maray ee biyaha waxa weeye lagu maydhay xaydkii haddii intaa dabadeed bidhaantu ay gu'i weydo iyadoo urtii iyo waxyaabihii kale meesha ay ka baxeen haddii heer yari meesha ka sii muuqdo waxba intaasi dhib ma laha soo ma aragti sidaasaa xadiidku sheegaya akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa soo saaray wasanaduhu daciifu sanadkiisuna waa daciif weeye halkaa war baa ku sugan oo xaafidku markuu yihi tirmidi baa soo saaray tirmidi ma soo saarin bay ahlulcilmigu yidhaahdeen waxaase soo saaray abu daawuud oo xaafidka qudhiisu kitaabkiisa fatxulbaariga la ydhaa iyo talkhiiska iyo abu daawuud buu u nisbeeyey tirmidi uma nisbayn ahlulcilmiga kalena abu daawuud bay u nisbeeyeen marka abu daawuud baa soo saaray tirmidi ma warin taasi markaa waa ismoodsiis weeye xaafidka ka dhacday markuu yihi sanadkiisu waa daciifna wuxuu ishaarayaa sanadka xadiidka waxaa ku jira nin daciifa ku jira ninkaasi waa ninkii qaadiga ahaa ee la odhan jiray cabdilaahi bnu lahiica qaadi misra qaadigii masr buu ahaa nin markaa xadiid badan buu ahaa ahlulcilmiguna waxay aada uga waramaan ninkaa xadiidkiisu ma wada daciif ba muطlaqan mise waxbaa laga soo reebayaa oo ahlulcilmiga qaar haddii ay ka wariyaan xadiidkiisu saxiix buu noqonaya bacdu ahli lcilmi waxay yidhahdeen xadiidkiisu muطlaqan waa daciif cabdillahi bnu lahiica laakiin bacdu ahli lcilmi baa iyagu waxay idhaahdeen maya eh waxay ka wariyeen cabaadiladu ama cabdilaahiyadu xadiidtay ka wariyeen haddii allaba kuu roon yahay iyadu waa saxiix oo waxaa la yidhi sheekha waxaa ku dhacay waagii hore dee kitaab buu lahaan jiray oo kitaabadaasuu dadka xadiidka dee uga yeedhin jiray ee korka kama hayn jiray dabeetana kitaabadiisii baa gubtay kitaabadii ayaa ka gubtay markii kitaabadii ka gubteen baa deetana uu ikhtilaado wixii iska dhex galay dee wixiiba hee ayaa iska dhex galay axaadiistii markii hore kitaabada ka akhri jiray marka waxa bacdu ahlilcilmi ay yidhaahdeen culimadii kutubtiisu intaanay guban wax ka warisee wax ka qaadatay axaadiistay ka warinayaan waa saxiix dhib ma laha laakiin intaa kadib kuwii ka qaatay unbaa xadiidkiisu ay daciif noqonaya oo yaa ka mid a kuwa ka qaatay markaa hore waxaa ka mid ah waa saddexdaa cabdilaahi baynu nidhi cabdilaahi bnu wahab iyo cabdilaahi bnu zayd almuqri iyo cabdilaahi bnu mubaarak waa a'imadaa iyadu iyagu qabla alikhtilaad bay ka qaateen ahlulcilmiga rayigaa aada u xoojiyeyna waxaa ka mid ah alimaamu alalbani oo ibnulahiica cabdilaahiyadaasi xadiidkay ka wariyaan alimaamu alalbaniyu uu saxiixiya had iyo jeer xadiidkan oo keliyana maaha tusaalayaal badan bay leedahay sidaa awgeed baa xadiidkan markaa uu ku saxiixiyaa ahlulcilmi kaloo maraa wuu jira xadiidkan haddaba ibnulahiica ayaa ka wariyey waxaa ka wariyey xadiidkan cabdilaahi ibnu wahab wuu ka wariyey sida bayhaqi soo saarayo waxaa kaloo ka wariyey qutayba ibnu saciidna uu ka wariyey qutayba ibnu saciidna uu ka wariyey qutayba ibnu saciidna waxaa la yidhi kutubtii uu ka qoray cabdilaahi ibnu wahab intuu xadiidka ka soo qoro ayuu dabadeetana ka dhegaysan jiray marka isaga qudhiisu kuwaa hore ayaa lala xidhiidhinaya kuwaa waagaa hore uu ka bartay ama ka maqlay ayuu wax ka qori jiray soo ma aragtid sida abu daawuud qudhiisu uu tilmaamayo calaa kulli xaal sidaasaa bacdu ahlilcilmi xadiidkan ay waxa weeye u quweeyeen masaladuu sheegayaana waa masalada xaydkii marka la maydho ee lagu dadaalo ilaan ilaahay baa yidhi fataquu llaha ma statactume zuulintiisa si walba loo zuuliye lagu dadaalo heerka yar ee go'i waaye markaa meesha ka sii muuqdaa inaanu dhib lahayn baa xadiidku sheegaya baabkii najaasaadka iyo isaaladooda ku saabsanaana xadiidkaasaa u dambeeya waxyaabuhuu koobsaday waxaa ka mid a khamriga inuu najaas yahay ahlucilmi badan baa maray baynu nidhi luxuumu lxumuri alahliya hilibka waxa weeye dameeraha ahliga ah manida oo bacdu ahlilcilmi ay ku sheegeen inay najaas tahay laakiin sida raajixa aahira bowlu ljaariyati waalghulaam inanta yar iyo inanka yar kaadidooda damulxayd dhiigga xaydka xaadiid horeynu soo maray oo najaasaadka qaarkood ku saabsanaydna way jirta sida ninkii masaajidka dhinaca kaga kaajay oo aynu soo nidhi waxaa loo deliishanayaa kaadida qofka bani aadamka ah inay nijaas tahay kadalika markaa haa'idkiisuna waa saasoo kaba sii daran meytada saas oo kale baktiga baktiguna waa nijaas afartii aynu ka soo reebnay mooyaane oo afartaas maxay ahayn ya ha samaga iyo samaga iyo jaraadka haye ha ya ha qofka bani aadamka ah isaguna waxa weeye ma nijaasoba sida raajixa xayan wa meyita ya macalka kaafirku haye qodobbaa hadhay fadal ha maa laa nafsa lahu saa'ila waxaan dhiig dareero lahayn marka meytaduna iyadu najaasaadkay ka mid aha waxaa kalaynu soo maray dee najaasatlkelbi soo maha ayga qudhiisa waxa weeye inuu nijaas yahayna waynu soo maray waay marka axaadiidta qaarna baabkanuu ku keenay qaarna baababka baabkaa hore ayuu ku keenay qaala almu'alifu baabu lwuduu'i ay haadaa baabu lwuduu'i weysaysiga baabkiisii weeye mu'alifku ee laba baaboo hore ayuu inoo soo sheegay ya waay ee saddex aynu nidhaahno baabulmiyaah buu ku bilaabay biyaha ayuu ka soo warramay ee weelka biyaha lagu shubanaayo wixii xalaal iyo waxaanu ahayn buu ka soo warramay najaasaadkiibuu ka soo warramay biyaha saamaynaysa soo ma aragti saddexdaa baabba baytulqasiidka ama waxa loo soo socday waxay ahayd baabkan weysadae hadda aynu bilaabayno waayo weysadu marka la weysaysanayo biyaa loo baahan yahy soo maaha biyuhuna weel bay u baahan yihin ay ku jiraan soo maaha nijaastiina in layska ilaaliyaa loo baahan yahy marka arrimahaa hore markuu soo sheegay buu baabkii baabulwuduu inay yidhi iska qabta alwuduuna marka wowga la goday alwuduu la yidhaahdo waa ficilkiio waa weysaysiga weeyi waa weysaysiga alwaduu marka la idhaahdo ee wowga la kordhigana waa maa yutawada'u bihi waa biyihii lagu weysaysanayo weeye la isticmaalayey weeyi weysaduna walaalayaal waa cibaado ka mid a cibaadaadka ilaahay jala wacala loogu dhowaado sidaa awgeed baa niyay u baahan tahay waxaa u daliila hadalka rasuulku uhi sala allahu alayhi wasalama inama alacmaalu binniyaat weliba inaad weysaysanayso oo cibaadada weysada la ydhaha aada gudanayso oo keliya maahae waxa fiican bay ahlulcilmigu yidhaahdeen niyatu taqarubna inaad la timaado oo sida weysadu salaadii iyo waxyaabo kale loogu bannaysanayo oo ay hawshaa u qabanayso ayaa dhinac kalena waa cibaado ilaahay loogu dhowaado weysaysigana aada weysaysanaysa qudhiisa ayaad ilaahay jala wacalaa ugu dhowaanaysa waayo miyaana cibaado ahayn cibaadaadka ka mid a markaa sidaa sheekh moxamed ibnu saalex alcuthaymiinba meelo badan uu ku baraarujiyo markaad weysaysanaysa had iyo jeer waa inaad soo xaadirto soo xaadirsato inaad ilaahay amarkiisii u hoggaansamayso ood adeecayso ood cibaadadii la odhan jiray weysada waxa weeye gudanayso weysaduna waa min acdami shuruudi salaa shuruudda salaada kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay oo weyse la-aan salaadii la aqbali maayo laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawada'a waa ka rasuulku yihi sala allahu alay wasalam xadiidkana laa tuqbalu salaatun bigayri tahuur buu sheegaya markaa sida ahlulcilmiga qaarkood sameeyeen xadiidtaa sheegaysa shardinimadeeda inuu soo horraysiiyo ayaaba sii fiicnaan lahayd fadaa'il badanna way leedahay weysadu oo qaar ka mid ah aynu axaadiidta ugu tegi doono qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan ku dhibayo haddii lala yahay calaa ummatii ummadayda la amartuhum waxaan fari lahaay oon macnii ku waajibin lahaa bisiwaaki cadayashada maca kulli wuduu weyse kasta la jirkeeda mar kastoy weysaysanayaan inay cadaydaan ayaan ku waajibin laha akhrajahu maalikun maalik baa soo saaray wa axmedu axmedna wuu soo saaray wanasaa'iyu nasaa-ina wuu soo saaray wa saxaaxa ibnu khusaymata ibnu khusaymana wuu saxiixiyey waay ibnu khusaymana wuu saxiixiyey wadakarahu lbukhaariyu bukhaarina wuu sheegay tacliiq tacliiqan xaaluu mucalaq yahay buu ku sheegay saxiixiisa laakiin wuxuu ku sheegay bisiiqati ljasmi siiqada markaa jasminta ama isagoo siiqadaa la goynaayo ayuu ku sheegay lafdigiisuna maca muu ahayne cinda buu ahaa halkay nooga taadna maca kulli wuduu ayaa cinda kulli wuduu buu isagu lafdigiisu ahaa isku soo duuduuba walaalayaal xadiidkani waa xadiis saxiixa weeye xadiis saxiixa weeye saxiixaynkana xadiidku wuu ku soo arooray xadiidtii cumdaha aynu ku soo marray buu ka mid ah laakiin lafdigan lafdi xaggiisa dambe ay ka yara duwan tahay ayuu saxiixaynka ugu soo arooray haye muxuu ahaa lafdiga xadiisku saxiixaynka ugu yaal man yadkuruhu lana ya ikhwaan jazaak allah khayr wuxuu ugu soo arooray saxiixaynka cinda kulli salaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki bukhaariga waxa ku taalla maca kulli salaa muslimkana cinda kulli salaa soo ma aragtaan maca iyo cinda labada daraf ayuun bay ku kala duwan yihiin laakiin salaada lafdiga saxiixaynku waa lafdigaa salaada sheegay lafdiganna weysaduu sheegaya soo ma marka waa kala laba lafdi weeye sidaa awgeed baa ilaan hadda salaad ka warrami maayo weysadii buu ka warramaya alxaafid ibnu xajare baabulwuduu buu joogaaye lafdigan sheegaya weysada in markaa loo cadaydo ayuu soo qaatay waana lafdi saxiixa xadiidka walaalayaal masaa'il badan ayaa ku sugan waxaa ka mid ah masaa'ilka ku sugan mashruuciyatu siwaaki cinda alwuduu cadayga inuu mashruuc yahay marka la weysaysanayo oo mar walba cadaygu waxa weeye waa mashruuc waana mid aad iyo aad u fadaa'il badan oo u qiimo badan axaadiis aad iyo aad u badan baana ku soo aroortay oo ahlulcilmiga qaar ay yidhaahdeen boqol bay ka badnaanaysaa ama ay gaadhaysaaba sida subulusalaamkaba aad ka arki karto axaadiis aad u badan baa ku soo aroortay marka waa cibaado qiimo badan waay mar walba wuu fiican yahay cadaygu rasuulkeennuna wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi xadiidkaa riyaadkana waynu ku soo mar oo baabka markaa siwaaga ku saabsan riyaadkaynu ku soo mar soo maha ilaa sideed xadiid baabu halkaa kusoo aroorinay madharatun lilfami mardaatun lirabbi labadaa faa'iide waaweyn buu leeyahy ilaahayna jalla afkana wuu nadiifinayaa madhara iyo midhara labadaba waa la akhriyey afkana wuu nadiifinaya ay muahirun lilfami mardaatun lirabbi ay murdin lirabbi ilaahayna jala wacalaa wuu raaligelinaya soo ma aragtid sidaa awgeed baa waa cibaado ay tahayna aad iyo aad loogu dadaalo ha yeeshee wakhtiyo waxaa jira uu sii markaa fiican yahay wakhtiyadaasi waxaa ka mid ah cinda alwuduu marka la weysaysanayo xadiidkana u daliila oo weysadii waxa fiican oo sunno ah in laga horraysiiyo waxa weeye cadayga dabadeetana la weysaysto waxaa kaloo alimaamu nawowiy uu sharaxa muslimka ku sheegay afar xaaladood oo kale ou sii mustaxab yahay afartaa xaaladood waxaa ka mid ah marka la tukanayo waxaa u daliila riwaayo lafdigaa kale saxiixeynka xadiidku ugu soo arooree maca kulli salaa sheegaya ama cinda kulli salaa ma fahamte waxa saddexa cinda qiraa'ati alqur'aan marka qofkuu doonayo inuu qur'aan akhriyo waxa afar ah cinda alistiqaadu min annowm marka qofku uu hurdo ka soo baraarugo waxa shan ah oo iyaduna xaalad shanaad noqonaysa cinda tagayuri ilfami afku markuu isbedelo afku wuxuu doonabaha isku bedelo markuu afku isbedelo xaaladahaa shanta ah aad buu sunno u sii yahay waxa weeye cadaygu in la cadayda iyadoo mar walba uu fiican yahay waxaa lagu darayaa xaalad lixaadoo waa cinda dukhuuli lmanzili marka guriga la gelayo oo rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam markii caaisho la weydiiyey muxuu rasuulku ku bilaabi jiray markuu guriga gelayo waxay tidhi cadayga ayuu ku bilaabi jiray waay marka calaa kulli xaal xikmadda la yidhi salaadoo kale ha loo raaciyo wallahu aclam waa si qofku uu ilaahay jalla wacalaa ula faqo oo uu isu hortaago isagoo ku sugan dahaarad iyo xaalad wanaagsan oo waxaa la yidhi soo dahaaro qaado haddana waxaa la yidhi soo cadayo si xaalad wanaagsan oo fiican isagoo ku sugan ilaahay jalla wacalaa uu ula faqo oo uu horjoogsado waxaa kaloo xadiidku daliil walaalayaal u yahay cadaygaasi inaanu waajib ahayn waayo rasuulkaabaa la yidhi waan amri lahaa waay waan amri laana macnaheedu waan ku waajibin laha weeyi sidaa awgeed baa xadiidka waxaa laga qaataa oo ahlulcilmigu ay u deliishadaan ana alamra yaqtadi lwujuub amarka shay laysamree sharcigu in amraa inuu waajibnimo keensado haddii aan waxa weeyaan maaragtay wax ka sarfinaya haddii aan laba kuu roon yahay la helin waay rasuulkeennana sala allahu calayhi wasalama isagoo cadayga jeclaa haddana ummaddiisa inuu ku waajibiyo waxa u diiday maaragta arrintaa inay mashaqo iyo xaraj iyo dhibaato kala kulmaan ayuu ka baqay waxaa kaloo aynu intaasii raacinaynaa alfaadda xadiidka qaar waxaa ku soo aroortay maca kulli wuduu qaarna waxaa ku soo arooray cinda kulli wuduu labada lafdina macna ahaan way kala duwanaan karaan oo maca kulli wuduu weyse kasta ha la raaciyay noqonaysaa macadu musaaxabay sheegaysa in cadaygii iyo weysadii laysraaciyo sidaa awgeedba bacdu ahlilcilmi baa macadaa qaatay oo waxay idhaahdeen qofku weysada ha bilaabo dabeeta luqluqa markuu marayo ayuu cadaygana raacinaya kolkaasuu sidaa ku dhammaystiraya weysadii markaa halkaa weysadii iyo markaa cadaygii uu israaciy socaynka maaha waay bacdu ahlilcilmina maya waxay idhaahdeen sida cinda kulli wuduudaasi ay sheegayso weysada cadaygaa la horraysiinaya markuu qofku cadaydo ayaa dabadeetana weysadiina la raacinaya soo ma aragtid markaa cadaygaa horraynaya weysaduna way dambaynaysa ayib haddii loo noqdo sunnadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadyigii rasuulkaee camaliga ahaa ma barta luqluqa markuu marayuu cadayga raacin jiray mise wuu horraysiin jiray rasuulku wuu horraysiin jiray sala allahu aleyh wasalam oo axaadiidtu waxay sheegaysaa intuu waxa weeyaan cadayga horraysiiyey in dabadeetana weysadana uu ka dambaysiin jiray ayay sheegaysaa halkee la cadayaya waxaa la cadayayaa ilkaha waa la cadayaya si huurada iyo markaa cuntada la cunayo waxyaabaha looga jaro ciridka qudhiisa waa la cadayaya waxaa kaloo la cadayaya carabka qudhiisa waa la cadayaya dadka in badan baan oqoon carabka qudhiisa la cadayaya carabka qudhiisa waa la cadayaya cadayga uu ku jira waxaana lagu cadayanayaa wax kasta oo markaa aan dee qofkii waxyeello weyn gaadhsiinahayn oo haddii aan laba kuu roon yahay qofkiina afkiisi iyo ciridkiisi iyo carabkiisiiba nadiifinaya ayaa waxa weeye lagu cadayanaya qaala wuxuu yihi wacan xumraana xumraan waxaa laga wariyey xumraankaasi waa xumraan ibnu abaan baa la odhan jiray ibnu khaalid annamari waa mawla cuhmaan ibnu cafaan anna cuhmaana cuhmaan baa radia allaahu canhu waa cuhmaan ibnu cafaan amiiru lmu'miniin dacaa wuxuu dalbaday oo u yeedhay biwaduu'in ee weyse ayuu markaa dalbay biyo waxa weeye lagu weysaysto biyo uu ku weysaysto ayuu dalbay dabadeeta waa loo keenay faqasala wuxuu maydhay kafayhi labadiisa kaf ayuu maydhay alaaa maraatin saddex jeer labada kafna ama kafkana waxaa la idhaahdaa baabacadaasoo faru la socdaan macnii gacmaha intooda hora kaf la ydhaahdaa waa baabacada iyo faraha wada socda intaa mifsalkaa ka dambaysa weeye marka macnuhu waxa weeye saddex jeer buu faraxashay inagu maxaynu nidhaha farahora maydhka ah faraxalasha soo maaha saddex jeer buu faraxashay faraxalashadaasi waajib maahae waa sunna weeye markaad weysaysanaysa inaad faraxalkaa ku bilowdaa waa sunno weeyaan maydhiga hadhow gacmaha aad maydhayse aynu arki doonne waajibkaana faraxalkaasi kaa gudi maayo sidaa awgeed halkaa waxaynu baraarujinaynaa marka hore intaad faraxalato mar dhow markaad gacmaha marayso intanunha maydhin soo ma aragtid wada maydh halkaa ilaa halkaa waad wada maydhaysaa marka dambena sababtoo ah faraxalkaa horena waa sunne markan dambe waxa weeye gacantan inaad intan wada maydhaa loogu talagalayna dee waa faral soo maah markaa sunnahaa hore faralkaa dambe kaa kaa xambaari maayo oo kaa qaadi maayo uma dabadeedana madmado waa luqluqday wastanshaqa wuu sandaarsaday istinshaaqana waxaa la yidhaha in biyaha sanka lagu eriyo oo xagga sare loogu eriyo wastanhara wuu fiifsaday oo biyihiibuu iska soo celiyey istinhaarkana waxaa la idhaha biyihii sanka lagu eriyey in la yska soo celiye ayaa la idhaahda soo ma aragtid gacanta la yskaga soo celinaya la isticmaalayaana waa bidixda wey bidixda la yskaga soo celinaya uma dabadeetana hasala wuxuu maydhay wajahu halkan kolkaa ee sandaarsiga iyo iska soo saarista tiro laguma qaydin lafdigan inoo yaal ama lafdiga saxiixaynka laakiin riwaayadda abi daawuud iyobay ku soo aroortay isla xadiidkan cuhmaan iyadoo saddex jeer luqluqa iyo markaa sandaarsiga saddex jeer lagu waxa weeye qaydayo axaadiid kalena way ku soo aroortay uma dabadeetana hasala wuxuu maydhay wajahu wejigiisa ayuu maydhay alaaa maraatin saddex jeer saddex jeer buu wejiga maydhay wejiguna marka dherarkaa loo eego waa halkaa atimuu ku yaallaan laga soo bilaabo ilaa laftaa garhku uu ku yaalo intaasoo dhan waa la maydhay balaca marka la eegana intaa labada dhagood udhaxayso oo dhami waa weji wey marka wax alla waxaasoo dhan in yanoo intaa laega hadday ka qalalaato intaa in laegi weysadaada waxba kama jiraan waxaana daba halkaa su-aal baan idinka weydiinayaa garhku waa ka halkaa soo mara soo maaha waa ninkii gadhle dhegta iyo garhka in yaroo banaan ba had iyo jeer udhaxaysa soo maha intaa miyaa wejiga ku jirtaa la maydhaya mise waa lamamayha ya way ku jirtaa cidaan maydhin ma idinku jirta ya waay jazaakum allah khayr wejigay ka mid tahay waa la maydhay waa labada dhagood wixii xaggaa inta labada dhagood udhexaysa waa la maydhay waana sida agaru ahlicilmi ay mareen ee saxiixa uma dabadeetana hasala wuxuu maydhay yadahu gacantiisa alyumna midig buu maydhay gacanta midig buu maydhay ila almirfaqi ay maca almirfaqi maca alsuxulka oo inta la maydhayo suxulkuna wuu ku jira alaaa maraatin saddex jeer buu maydhay uma alyusra haddana gacanta bidix buu maydhay midla daalika sidaas oo kale uma masaxa dabadeeta wuxuu masaxay bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay uma dabadeetana hasala wuxuu maydhay rijlahu lugtiisa alyumnaa midig ila alkacbayni ilaa labada qonof oo macnay markaa labada qonofna way ku jiraan inta la maydhayo alaaa maraatin saddex jeer buu maydhay uma alyusraa haddana cagta bidix buu maydhay mila daalika intaasoo kale uma qaala dabadeeta wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay rasuul allah rasuulka ilaahay baan arkay sala allahu calayhi wasalam oo tawadaca u weysaystay tawadaca xaaluu u weysaystay naxwa wuduu'i haadaa ay wuduu'an weysaysasho weysaysashadaasoo naxwa wuduu'i haadaa weysadaydan oo kale ah haa rasuulkaan arkay oo markaa weysadaydan sidaydan oo kale u weysaystay muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidku dhammaystirna wuu lahaa oo markii rasuulku uu sidan oo kale u weysaystay ayaa dabadeeto wuxuu markaa sheegay qofka sidaydaasoo kale u weysaystay ee laba ragcadood oo aanu naftiisa ugu warramahayn ama ku dhex sheekaysanahayn tukada oo macnihuu ku khushuucsan yahay gufira lahu maa taqadama min dembi dembigiisii horaa loo dhaafa xadiidku dhammaystirkaasuu lahaa xadiidkani walaalayaal wuxuu ka mid yahay axaadiidta bukhaari iyo muslimba ay wariyeen isla markaana baabka weysada marka la joogo asalka ah ee axkaamta markaa weysada inoo tilmaamaysa waxaanu xadiidku sii fasirayaa oo uu sii caddaynayaa amarka ilaahay jalla wacalaa weysadayna faray iyo afarta xubnood inaynu maydhno إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم آن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين aayaddaa suuratu maa'ide ku jirtee aayatulwuduu la yidhaahdo ilaahay afartaa xubnood buu inoogu sheegay saddex ka mida waa la maydhayaa labada lugood xubin ka soo qaad labada gacmoodna mid ka soo qaad wejigana mid ka soo qaad waa saddex madaxana waa la masaxaya markaa saddex la maydhayo iyo mid la masaxayo ayuu rabbi inoo sheegay waxyaabo kalena markaa xadiidkani wuu ku kordhiyey sida luqluqa iyo sandaarsiga iyo iska soo saarista iyo sidaasoo kale tirada tahliidka xubnaha qaarkood in waxa weeye saddex saddex jeer laga dhigayo xadiidkanina walaalayaal wuxuu deliil u yahay wuduuga iyo weysada kaamilka ah ee dhammayska tiran ayuu deliil u yahay oo uu tusaya oo weysada dhammayska tirani waa taa xubnahaasi saddex saddexda jeer la marinayo hase ahaatee saddex saddexdaa jeer meel waxa weeye loo sii dhaafin karaa ma jirto afar afar lagama dhigi karo inta ugu badane la gaadhsiin karee uguna dhammayska tirani waa saddex saddexda marmar xubnaa waa la marin karaa labalabana waa la marin karaa saddex saddexna waa la marin karaa laakiin saddex saddexdaa lagama badin karaya weeye waayah ilaadaa ku jirta ila lmirfaqi xadiidka iyo ila lkacbayn aayaddana way ku soo aroortay marka maxaa macnaheedu uu yahay waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen ilaadu halkan markay aayaddaa ku jirto ama axaadiidtan ay ku jirto waa bimacnaa maca weeye taa macnaheeduna waxay noqonaysaa qonofyada lugaha iyo suxulladan gacmuhu inta la maydhayo waajibka ay tahay in la maydho way ku jiraan soo ma aragtid taana waxaa fasiraya in ilaadan bimacnaa maca tahay ficilkii rasuulka sala allahu calayh wasalam ayaa fasiraya oo rasuulku markuu weysaysanayey ee amarkaa ilaahay uu bixiyey uu imtihaalay uu hoggaansamayey waxa weeye wuu ku daray markaa qonofyada iyo suxulladaba inta la maydhayo wuu ku daray waxaa kaloo xadiidku inoo faa'iideynaya xubnaha sida loo kala horraysiinayo oo labada gacmood marka la maraayo ta midig baa waxa weeye la horraysiinayaa labada lugood marka la maraayona ta midig ayaa la horraysiinayaa midigaysigaasina wuxuu ka mid yahay sunnooyinka weysaduu ka mid yahay qaala wuxuu ihi wacan caliyin cali waxaa laga wariyey radia allaahu canhu rabbi raalliha ka noqde fii sifati wuduu'i nnabiyi sifadii weysaga weysada nebiga sala allahu calayhi wasalama waxa lagaga wariyey qaala inuu yidhi wamasaxa rasuulku wuu masaxay bira'sihi madaxiisa waaxidatan hal mar buu masaxay akhrajahu abuu daawuuda abuu daawuud baa wariyey soo saaray abuu daawuud ayaa soo saaray xadiidkani nuskadaha qaar intaa waxa weeye aan sheegay ama aan akhriyey ziyaada la socota wa akhrajahu tirmidiyu wanasaa'iyu biisnaadin saxiix baa kusoo arooray bal qaala tirmidiyu inahu asaxu shayin fi lbaab ama fi hada lbaab soo qaar sidaa u qori maayo nuskhadaha qaar baa sidaas ay ku soo aroortay marka calaa kulli xaal xadiidkani waa xadiis saxiixa alimaamu alalbaniyuna wuu saxiixiyey duruq badan baanu leeyihi waxaanu ahaa xadiid dheer oo cali bnu abi aalib qudhiisu uu ku sifaynayo weysadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cali oo keliyana waxay ahlulcilmigu tilmaameen in lagaga wariyey lix ariiq cali oo keliya lix ariiq lagaga wariyey halkan wuxuu usoo qaatay xaafidku xadiidkaa hore ee ee xadiidu xumraan waaye madaxa ayuu masaxay unbuu sheegayaa uma masaxa bira'sihi laakiin tirada madaxa la masaxay inta jeer ee madaxa la masaxay ma caddaynayo soo ma aragti in sidaa xubnaha kale ay saddex jeer tahay iyo iyo inay mar qura tahay waxa weeye ma sii tafsiilinayo xadiidkani markaa masaladaas u caddeey oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama hal jeer markuu madaxa masaxayey hal jeeruunbuu masaxay oo iyada madaxii isaga saddex jeer ma masixin soo ma aragti masaladaasuu xadiidkani caddaynaya arrinta ku saabsan madaxa imise jeer baa la masaxayaana akaru ahlilcilmi sidaa xadiidkani uu sheegayay qabaana waxay leeyiin marun baa la masaxaya oo sidaynu xaadiidta ku gaadhi doono mar qurunbaa inta xaggan lagaga bilaabo halkaa la gaadho haddana lagu soo celinaya halkana la keenayaa bes laakiin bacdu ahlilcilmi waxay qabaan oo shaaficiyadu ay ka mid tahay in madaxa qudhiisa saddex jeer la masaxayo sida xubnaha kaleba saddex saddex jeer weysada loo marinayo ayaa mudan ah saddex jeer baa la masaxayaa bay idhahdeen way jiraan markaa riwaayaad ku soo arooray madaxaa in saddex jeer la masaxo laakiin ahlulcilmiga qaarkood waxay leeyihin riwaayaadkaasi may asixin riwaayaadka saxiixa marun bay sheegayaan may asixin riwaayaadka sheegaya madaxa in saddex jeer la masaxo ahlulcilmiga taa baraarujiyeyna waxaa ka mid ah abu daawuud qudhiisa waxaa kaloo ka mid ah alimaamu albayhaqi raximahullah alxaafid ibnu xajar qudhiis wuu ishaaraya ma fahamtid ahlulcilmi kalena saasay markaa u baraarujiyeen waxaase jirta bacdu ahlilcilmi oo axaadiistaa sheegaysa madaxa dhowr jeer in la masaxo quweeye oo imaamulalbani ka mid yahay haddii laba yidhaahdo axaadiistaasi markaa way asixeenna waxaa la odhan karaa marmar baa markaa madaxa haddii allaba kurooyi dhowr jeer la masixi karaa laakiin calaa kulli xaal inay ziyaadadaasi sugan tahay waxa weeye ishkaal baa ku sugan wallahu aclam sidaa awgeed waxaynu hubnaa waa in hal jeer madaxa la masaxo rasuulkeennana sala allahu alay wasalam taasaan shaki ku jiran oo laga hayaa sidaa awgeed in taa la yskaga gaabsado sugan ayaa fiican taa sugan in markaa lagu gaabsado ayaa wanaagsan waay ibnulqayim oo kale isaga qudhiisu wuxuu ka mid yahay ahlulcilmiga tilmaamaya inaanay rasuulka ka sugnaanin sala allahu alayhi wasalam madaxa inuu dhowr jeer masaxay waxaa kaloo aynu sii caddaynaynaa madaxa ha la masaxee dhammaantii miyaa la wada masaxayaa mise barh ka mida ayaa kaafiya xadiidka dambaynu ku arkay qaala wa can cabdillaahi bni zayd bni caasimin radia allahu canhu waxa saxaabigaa laga wariyey wuxuu ahaa markaa maazini buu ahaa fii sifati lwuduu'i sifadii weysada rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa lagaga wariyey qaala inuu yidhi oo xadiidkii isna soo raacaya xadiidkaa hore cuhmaan ee weysada rasuulka sheegayey wa masaxa wuu masaxay rasuulku sala allahu alayhi wasalama bira'sihi madaxiisa ayuu masaxay oo fa aqbala wuu la qaabilay biyadayhi labadiisa gacmood buu la qaabilay oo madaxa uu la qaabilo xaggaa hore uu kaga kaga maaragtay bilaabay wa adbara waanu la soo dhabar jeediyey ama uu la soo dubur jeediyo xaggana uu ugu soo kaxeeyey markaa markuu madaxa masaxayey xaggaa hore intuu kaga qabtay buu markaa sidaa ugu kaxeeyey xaggaa dambana wuu kaga soo qabtay oo xaggan uu haddana ugu soo kaxeeyey muttafaqun calayh sidaa aynu nidhi waa sida riwaayaddaa dambe ay sheegayso oo riwaayadda nooc ijmaal baa ku sugan sida saxiixa ahina waa sida aynu sheegnay bacdu ahlilcilmina waxaba yidhaahdeen uu la soo qaabilay waxaa laga wadaa xaggaa dambuu ka soo bilaabayoo dabeeta halkan ilaa halkan fooduu keenay haddana dib buu u celiyey oo foodda intuu ka celiyey buu xaggaa dambe u celiyey qaar sidaa u fasirayna way jiraan ahlucilmiga laakiin sida riwaayadan soo socota caddaynayso ayaa xoog badan qaala wa fii lafdin wa jaa fii lafdin lafdi kalena waxaa ku yimi badaa wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa xaggiisa hore oo xaggan foodda ayuu ku bilaabay labadii gacmood xataa dahaba ilaa uu la tegay bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu ilaa qadaadka uu la tego xaggaa qadaadka ayuu kaxiyey xaggan horeu ka bilaabayoo sidaasuu masaxayo ilaa qadaadka ayuu la tegay uma dabadeetana raddahumaa wuxuu u soo celiyey ilalmakaani meeshii alladii meeshaasoo bada'a minhu uu ka bilaabay markii hore xaggan horeu ka bilaabay wuu waday halkaas qadaadkuu gaadhsiiyey haddana dib buu usoo celiyey ilaa foodii markii hore uu ka bilaabay waxa weeyaan keenay lafdigan dambe wuxuu walaalayaal fasirayaa u caddaynayaa lafdigaa hore ijmaalku ku sugan yahe waxaa looga jeedo fa aqbala biyadayhi wa adbara waxaa looga jeedu markaa inoo caddaynaya oo waa xaggan hore intuu kaga bilaabaybu waxa weeye sida aynu sheegnay sameeye rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa macnaheedu waxa weeye madaxa kolka la masaxayo waa in la wada masaxo waa in hee la wada masaxa madaxa sida xoogga badani waa sidaah in madaxa la wada masaxo ayaa waajiba oo markaad gacmahaaga sidaa ugu masaxayso haddii laba helo tintin yar oo aanay gacmahaagu gaadhin waxba insha alla dhib ma laha laakiin waa inaad ku dadaasho madaxaaga inaad wada masaxdo labadaa jeereed marna xaggan ka bilowday marna aad hee ku soo celisay eed halkaad ka bilowday keentay kamanay sugnaanin rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam iyadoo madaxiisa waxba aanay saarayn inuu madaxa bar ka mida masaxay inta kalena iskaga tegey kama sugna soo ma aragtid waxaase ka sugnaatay inuu foodana rasuulku masaxay sala allahu calayhi wasalama intaa kalena cumaamadoo saaran uu dusha kaga masaxay waxaa kaloo soo aroortay madaxiisaoo ay cumaamadi wada saarnayd inuu cumaamada waxba aanu ka qaadina dusha uu ka wada masaxay waxaa kaloo soo aroortay oo dee sida badan ahayd madaxa oo aan waxba saarayn inuu wada masaxay soo ma aragtid laakiin madaxoonay waxba saarayn inuu bar ka mida masaxay taasi rasuulka kama sugna sala allahu calayhi wasalama sida ahlulcilmigu markaa ay baraarujiyeen sidaa awgeed baa madhabka shaaficiyadii iyo qolo kaleba qolyo kaleba ay qabaan ee odhanaya waxaa qofka ku filan madaxa inuu bar ka mida masaxo ayaa ku filan odhanaya waa laga xoog badan yahay madhabka noocaasa waa laga xoog badan yahay waa laga raajixsan yahay halkaa aynu udayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين